أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba waxaan toddobaad weliba barnaamijka ku soo qaadannaa mowduuc muhiim ah islamarkaana ay hadalhayntiisu taagan tahay toddobaadkan waxaan diiradda jimcaha ku falanqayn doonnaa xasaradaha siyaasadeed ee heesta dowladda federaalka shirkii fashilmay ee xukuumadda muqdisho kala dhexeeyey maamul goboleedyada ee ka qabsoomay magaalada muqdisho iyo safarka uu xasan sheikh ku tegay dalka eritreya waxaa barnaamijka inagala qaybgelaya doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mida dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka banaadir ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن
waa tahay dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha barnaamijka ayaan gudaha u gelaynaa waxaana barnaamijka ku bilaabanaynaa warbixin uu cabdulaahi yaasiin jaamac ku eegayo shirkii fashilmay ee magaalada muqdisho ku dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waad mahadsan tahay uriye maxamed cali labadii bishan oktoobar laba kun afar iyo labaatan ee taariikhda milaadiga magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir ay lahaayeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood shirka waxaa ka maqnaa oo aan sooba xaadirin madaxweynaha maamulka puntland si kale haddii loo dhigo maamul goboleedka puntland ayaan kasoo qaybgelin oo gebi ahaanba qaadacay maadaama khilaafkoodu muddo uu soo jiitamayey ayaga iyo ee dowladda federaalka ah waxaa shirka yimid madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo maamulka gobolka banaadir oo saddexdaba uu si rasmi ah u maamulo madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale shirka yimiday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo waayadan khilaaf xoogle uu kala dhexeeyay dowladda federaalka ah maadaama ay garab iyo gaashaan u tahay etoobiya oo dowladda federaalka ah waayadan ay iskhilaafsan yihiin inkastoo khilaafkoodu aanu ahayn mid sidaa usii buuran oo dowladda federaalka ay raalli ka tahay in etoobiya ciidamadooda dalka ay joogaan waxaa sidoo kale shirka yimid madaxweynaha jubbaland axmed madoobe in muddo ah ayuu shir ku socday waxaana lagu gorfaynayey arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka xasan gurguurta oo geed dheer iyo geed gaaban u fuulaya marka la gaaro sanadka laba kun lix iyo labaatan in uu mar kale kursiga ku fariisto ayaa shirka ka sheegay in loo baahan yahay in loo wada istaago doorasho qof iyo cod ah sidii dalka looga qaban lahaa iyadoo mucaaradku ay sheegayaan in doorasho qof iyo coda marnaba aanay dalka soomaaliya inay ka dhacdo suuragala ahayn sida xaaladda u taal marka la eego sida aawadeed xasan gurguurta uu doonayo sida asiga uu ku soo noqon lahaa marka xaaladdu dhammaato oo midiyo calool ku tagtana uu miiska soo saaro qorshihii kale ee uu meesha kusii joogi lahaa soo jeedinta xasan sheekh lama shaacin cid dood ka keentay marka laga reebo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe axmed madoobe qodobo kale ayuu miiska isaguna soo saaray oo kuwa xasan ka hadlayay aan ahayn oo waxa uu sheega baa la yidri in loo baahan yahay in maamulka puntland la doono oo meesha sida lagu keeni lahaa laga shaqeeyo maamulka kaatumo la baxay fadhigiisu yahay magaalada laascaanoodna ay tahay in shirka laga soo qeybgeliyo labadaa qodob waxay ku adkaadeen xasan sheekh maxamuud oo ka soo horjeestay in muddo ah ayaa shirka loo fadhiyey oo habeen iyo maalinba la shirayey xataa waxaa jiray kulamo gooni gooni ah waa la isku mari waayey aakharkii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxa uu ka baxay shirka waxaanuu ka degay magaalada kismaayo xasan gurgurta waxa uu doonaya inay wada shaqeeyaan guddiyada doorashooyinka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada islamarkaana isku mar waxa doorashada loogu yeerada la qabto laakiin axmed madoobe waxa uu taagan yahay aniga wakhtigu waa iga dhamaaday doorasho dadban ayaana qabsanayaa sida hore ayaana ku soconayaa qorshaha adigu aada wadato oo ah mid adiga inaad ku soo laabanayso aad rajaynaysana aniga ima cuntamayo wuxuu ka baqayaa marka haddii uu raaco nidaamka xasan sheekh maxamuud in hadhowta isaga dibir siyaasadeed ay ku dhacdo sidaana uu meesha kaga baxo wararka qaar waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka uu u olooleynayo sidii axmed madoobe usoo noqon lahaa shirkina ilaa iyo hadda waa la xiro lama dhihin inkastoo xasan uu dibadda aaday oo dalka eritrea uu joogo waxaana jira warar sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud gurguurto uu la hadlay madaxda imaaraadka iyo kenya oo axmed madoobe xiriir fiican ay leeyihiin islamarkaasina uu ka dalbaday sidii shirka loogu soo celin lahaa inay ka shaqeeyaan kenya si gaar waxyaabaha looga dalbaday waxaa ka mid a oo xasan gurgurta uu ka dalbaday inaanay fursad u siinin axmed madoobe in kismaayo uu doorashooyin ku qabto maadaama ciidamadooda ay joogaan oo ay si dhab ah u hor istaagaan mase cadda haddii kenya ay qaadan doonto talada xasan gurguurte iyo haddii axmed madoobe oo muddo ay saaxiib ahaayeen qorshihiisa hirgelintiisa ay ka qayb qaadan doonto si kastaba ha ahaatee shirka muqdisho ka furmay ma muuqdaan wax natiijo ah oo ka soo socda xubno mucaarad ah oo horey xilal kala duwan u soo qabtay oo war-saxaafadeed soo saaray waxay sheegeen inaanay xasan gurguurta ka yeeli doonin wixii ay asiga iyaguba ka diideen madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa in wakhtiga uu kororsado xasan gurguurta ayaa lagu xasuustaa in xilligii farmaajo uu wakhti kororsiga sameynayey in uu qoriga qaataba oo muqdisho asigoo ciidama hagaya la arkay oo dagaal lagu qaaday madaxweynihii oo madaxtooyada jooga oo dagaal xoog la dhaceen oo dad ay ku dhinteen dadna ay ku dhaawacmeen qasabna ay ku noqotay farmaajo in uu ogolaado cadaadiskii iyo dagaalkii kaga yimiday mucaaradka aawadii in doorasho la qabto sidaas ayuuna xasan kursiga mar kale ugu guuleystay haddana wuxuu hayaabaa la leeyayo lagu eedaynaya dariiqii shala uu saaxiibkiis ka diiday waa hagaag markaana martida ayaan soo dhoweynayaa ugu horreyn doctor xanafi ayaan siinayaa doctora muqdisho waxa ay martigelisay ee shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kaasoo toddobaadyo la xayeysiinayey ee lagana dhigayay shir masiiri ah haddaba qaabkee ayuu u qabsoomay shirkaas maxayse tahay natiijada ka soo baxday bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam runtii waxaan iclaamka iyo buunbuuninta iyo waxaas meel ma tagto waxna ma qabato ummadna wax uma tarto marka hore waa la isku ogaa kuwan hadday kun jeer shiraan iyo hadday toban jeer shiraanba in isxaw soo kordhimaynin muhiimaddu waxay ahayd in maaragtay ka soo saaraan inay iska dhigaan dad maaragtay wax qabsan karo oo isla jiro oo isku hadafa laakiin xaqiiqdadooda soo baxday dad kala jeeda oo nin walba nin kale u shaqaynaya oo camiilo ah mid etoobiya u shaqeeyey iyo mid maraykan u shaqeeyey iyo mid ingiriis u shaqeeyey iyo mid imaaraad maskaxda ka haysa iyo wax ka maaragtay kala khajaan ah oo raganimo aan lahayn oo shaksiyad aan lahayn oo damiir aan lahayn oo aqoon aan lahayn oo wax alla wixii xun oo dhan oo garashaa iskugu tagtaa meesha la iskugu keenay ilaahayna waa fashili subxaana watacaala oo ummadii u jeeda maaragtay inay heshii karin maaragtay mina arkaysaa maskaxdiisa dhan maysa joogo maxaa ninkan markuu xur yahay oo maskaxda xur ka yahay oo go-aankiisa asiga leeyahay ayuu waxna qaban karaa waxna sheegi karaa waxna mucaaradi karaa laakiin inaan xurba ahaynba oo maskaxdiisa maraykan laga haysto ama gaal ingiriis uu yeeranayo ama gaal maraykan uu yeeranayo ama jaas oo imaaraad fadhiyo uu ku shaqaysanayo ama etoobiya injiree uu ku shaqaysanayo wax inaysan ka soo baxaynin dadka aqoonta leh ee soomaaliyeed ee waxgaradka ee cilmiga leh way ogaayeen ummadda masaakiinta ah ee la siraya ee iclaanka beenta looga sheeganayo ilaahay baa ku fashiyay waa la ogaaday marka waxaa akhasunaas waay waxay qaban karaan iyo waxay soo saari karaan iyo waxay taladii ma laha mid etoobiya waa deena iyo mid imaaraad lacagtiisa iyo mid maaragtay maraykan waa deena waa iyaga dhanba marka waa la filaya oo dadka waxgaradka ah oo aqoonta loo waxbartay oo soomaaliyeed oo ama qurba jooga ama gudaha jooga way ogaayeen waxba kasoo baxaynin inay fashiliin meel kasta ku fashilin waa ogaayeen wixii nacnacda ahaa ee adduunka laga gadeeya ee soomaali midaysan iyo adduunku midaysan waxaas inay been iyo ruwaatayna waa la ogaaday marka alxamdulilah kulle anigu waa filayn in maaragtay in waxaanaysan waxna tari karin kartina aysan lahayn ilahayna waxaan ka barinaa kuwaan bedel khayr qaban oo ilahay ummadda u keena insha allahu tacaala nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaan markaan siinayaa nabadoone maamulka puntland ee ma uusan ka soo qaybgelin shirkaas maxay tahay sababta u diiday inuu shirka ka soo qayb galo بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله wuxuu uga qayb geli waayey horta shirkan dadka ma aragtay nimankan maamul goboleedyada sheeganaya ama dowladda dhexe sheeganaya dad isku ujeeda iyo isku hadafa maahan waa sidii dictoorku sheegay puntland haddee toosayba etoobiya u hoos tagtaa maaragtay shirkaana waxay iska dhigahayeen dad maslaxad soomaaliyeed urta maaragtay ka shirahaya iska dhigahayeen marka puntland iyo maaragtay koonfur galbeed waxay ugu magacaabaan waa la socono waa kuwa etoobiyaba hadda ku barmaynaaba yidhaaheen marka dadku hadday isku hadaf yihiin oo isku meel u jeedaan ayaa shirku najacaa ama ay ku heshiiyaan waxaan inaysa heshiinahayno maaragtay shacabka lagu indhasharcaadinayo oo shirkaani fashal maayo ummadda dhanoo wax garanaysaa waa ogay sidaasay puntland uga soo qayb geli weyday mudagaan u tuban weeye puntland adiyagiyo xasan burburtana wax xiriirihii kama dhexeeyaan horay u sheegeen marka saasay uga soo qayb geli waadeen waxaana waxa dawjeedda iyo hadafnaa isku hadafa ma ahan sida dictoorku sheeg dowladaha cadowga soomaaliyeed ah oo cadowga islaamka ah ayaa midba mid u shaqeeya oo maaragtay dee mid walba hadda dowladdaa ugu shaqeeyo danaheedii hadduu meesha ka arki waada shirka waa ka caroonhaya saas weeye maaragtay wax doctor xanafi ayaan ku laabanayaa doctore axmed madoobe waa uu isaga baxay shirka isagoo ku andacoonaya in uusan ka soo qaybgelin maamulka puntland oo horay ay ugu ballameen inuu ka soo qayb galo maxay tahay sababta uu sidaasi u odhanayo iyadoo la wada og yahay inuu horay u lumiyey taageeradii maamulkaas oo codadkii deni uu siin lahaa ugu shubay xasan sheekh
waxay la tahay axmedoobe iyo iyo puntlandba riwaayaday jeedayaan oo ma ahan dad ummadii maaragtay masiirkoodan ka sheekeyna ka shaqeyna maahane waa niman jeebkooda ka shaqaysanaya guryo dibadaha uga dhisan lahaayeen marka labadaba xaggaas imaaraadka laga xukumaa xagga etoobiyaanka laga xukumaa oo sida walaalku u sheegaye ma ahan ay aqliyad ay leeyihin ee masiir ummadeed midna ka hadli maayaan sideedan ogaada waxaan meelaha siyaasiyiin aa ku sheegaysaan ee khasunaadka ee aada u liita ee qualitiga aanleyn juhalada ah ee meelaha laga soo aruuriyey ma ahan wax ka hadla maaragtay masiir umadeed iyo ka hadla waa wax jeebkooda iyo gurigooda iyo waxay dhacaan iyo guryo meel ka dhisaan waxaas unbay ka fikiraan mooyaane ummadda iyo mas-uulkeed kama hadlaan ayagaa maanta isnacaladay ayagaa berita haddana wax cunay maxaa le mabda iyo wax lagu kala taga mama jiraanba un gurigaas maa lagu kala tagaa marka horena asiga iyo iyo puntland waxay isku khilaafseen ra-iisul wasaaraha anaa bixinayo iyo maya anaa keensanayo kaasay ku kala tageen haddana meesha markay dhammaan rabto la ogaaday inaas meeshan ra-isulwasaarana uusan wax taraynin oo waxaan meesha lageeyo waxba qabana karti lahayn beritan la bedeli doono asigana haddee waxaa la yidhi koraa laga soo canaanto oo ciddii lacagta sii laheedaa kusoo qaylisayoo etoobiyaanka la arkay maaragtay inuu maaragtay meel u aadi waysay adduunya kasoo xiran tahay oo safaaradihii etoobiyaanka canaantay oo wax badan baa jiro ummadda laga qarina laakiin dadka waxgaradka ay wax aqriya la socdaa nasiib daro maanta waxaa in daa etoobiyaan oo uraya oo maaragtay ama jaraal ha noqdo ama bakti ha noqdo inuu ku faano yidhaahdo berita puntland waa nagu soo biiraysaa meesla koonfur koonfur galbeedna waa wadan kamid inay ku faanaan horta waa nasiib darada ummadda haystay kamid tahay in maanta loo banaan baxa maaragtay ethoobiyan lasoo dhaweyn layaa ethoobiyan maxaa laga rabaa ethoobiyan walaal in la yidhahdo waa nasiib daro marka waxaan wax jira ma aha kulligood dameer iyo laba isdawada xasanka iyo waxa meesha jooga iyo waxaan aa umalaynaysaa inay siyaasad tahay akhasu naas waa kuwa ulliituma dilaahi waayo ummaddan waxay u sooraan hungurigooda iyo jeebkooda waxay dhacan u sooraan xasana meesha wax kale uma joogo afartaas inuu wax ka dhaxuu rabaa waxaana waa oohaan laysku qarinaa nin walbana wuxuu rabaa gaalkaasuu lacag uu qaada lahaa marka wax oo shaksiyadkaada ma dhahan axmedooda iyo puntlandna wax ay isku khilaafsan haba yaraatee ma jiro wax ay isku haysan haba yaraatee ma jiraan axmedoodana wuxuu shaqeeyaa kenya iyo wuxuu shaqeeyaa etoobiya wuxuu shaqeeyaa imaaraad kana wuxuu shaqeeyaa etoobiya wuxuu shaqeeyaa imaaraad kulligoodna gaali u shaqeeyaan waxaas markii laysa cuno jeebkooda dhacdana waa la heshiis marka xooga yar wax laweyna waa la kala tegay mooyaan wax ummad iyo shaksiyad iyo masiir iyo dana soomaaliyeed iyo ummadda maxaa u dan waxaas wax ka hadla ma aha marka saas iyala muuqataan nabadoon fartaag ayaan ku laabanayaa ee nabadoon inta badan madaxdu waa ay kala didsanaayeen oo kalsooni kama aysan dhex jirin tusaale ahaan lafta gareen waxa uu garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kala soo degay ciidamo badan oo isaga ilaalinayay maxaa keenay is-aaminaad darrida intaasi la eg sidee ayay sadad aan isku kalsooneen uga tashanayaan arrimo ay masiiri ku sheegeen
inay masiir soomaaliyeed ka hadlaan maba loogu talagelin gaaladaa soo dhistadoo midba meel ka keentay waxayna gaaladu u soo aruurisay dalka inay ku qabsato gaaladu ayay u soo aruurisay iskuma kalsoonaa ciidankeena wuxuu u soo watay magaalada muqdisho ciidamada jooga waxaad arkaysaa tignika hubaysan iyo ciidan waxaa laleeyahay waa kuwii imaaraadka kuwa kalaad arkaysaa waa kuwii turkiga kuwa kalaad arkaysaa waa maaragta bangaraf waa kuwii maraykanka marka waddanka dowladii kama jirta war isgaarsiintaabaa bumbuuninayso waxaan jirin haddii lay kugu ron yahay sheegaysa marka sidaas haddii lay kugu ron yahay uu ciidanka usoo watay mid walba ciidankiisuu wataa waan la sheegin kuwa kaloo meesha yimid oo soo dhaweynayana mid walba ciidankiisuu wata marka waxaani wax soomaali u shaqeeya maahane waa wax gaala haddii lay kugu ron yahay u shaqeeya xasan gurguurtaan hadda laleeyahay idaacaduu bumbuunahayaa xurguf baa etoobiya kala dhaxaysa waxa uu maaragta u qayrinayaa etoobiya afkiisu ka yidhi bad waa u ogon lahade waa in dowladda dhaxa saxiixda wax etoobiya bad u diidan oo dalka ka difaacayaan ma jirin etoobiyana hadda khaa'imiin gumaystayaala weye markii hore ayaga iyo xasan gurguurtay ingiriiskaa dhexdhexaadiyey ingiriiskaa maaragtay waxaa fadhiistay loogu yeeray xasan gurguurta badda waa laga ansixiyey asiga iyo cismaan cirur corgeelle markay xagga iskugu tageen waxaa lagu heshiiyey etoobiya bad in la siiyo oo loo saxiixo oo xasan gurguurta saxiixo markuu soo tegey etoobiya waa khaa'imadaase muuse biixay waxay ku yidhaheen war adigu noo saxiix dowlad baan kuu oqoonsanaynaa xasan halkaasuu ka maaragtay ka xanaaqo xurgufta etoobiya haddii lay ku reehay kala dhaxaysaa ka timi marka sidaas weeye dal iyo dad hadde midna matsalan waxaa nasiib daraa loo kala tartamo waddii soomaaliyeed etoobiya la siinhaya oo maaragtay loo qayqaybinhaya etoobiya maaragtay ilaahobyo badda dhanba waddanka dhan bay rabtaa inay qabsato ee maaragtay saylac keliya ku ekaan mayso haddaan la iska dhicin waxaan markaan u soo galo masax waa ka haddee lay kuu ron yahay ay kula shirahayeen casmaro waa kuwa xasan gurguurta iyo masar ku shireen waagii maaragtay shariif nala ku soo dhex tuuray ayaa annagoo badan oo odayaala oo nala ogoraysiinaya shariif oo laleeyahay ayada ayaa siminaar nala kugu qabtay hargeysa siminaarka yahuud faransiis maraykan iyo nin carab ah adaadihinaya alcamuum ninkii carabkaha sacuudiga ahaa wuxuu yidhi shan iyo toban su-aalood baa maalintii idin su-aali karta waxaan su-aalay dowlad dad muslim ahaan nahay carab baan nahay jaamatul carab baan ka mid nahay dowladdayadii gaalaa burburisay badayadii sun baa lagu soo daasay etoobiyaa naxa suuray kenya ah adagoo dhan baa lagu soo duulay waxaad nooga dhicin weydeen ilaa muslimiinta oo carab baan ka mid nahay wuxuu yidhi horta idinku carab ma ahidin afrikaan baa tihiin laakiin jaamatul carab baad ku jirtaa carabi hadday wax tarayso falastiin oo carab u dhalata maalin walba yahuudi xasuuqaysa ayaday wax tari lahayde niman yahuud soomaaliyeed isku tashada oo haddii la gurayay idinku midooba ma is aaminahayaanoo dowladaha ay u kala shaqeeyaan dowlad walba dan gooniyahay leedahay oo maaragtay way og yihiin maaragtay in nimankaan ay dabadhilifya u yihiin oo masaxad soomaaliyeed aysan ka jawaabahayn marka waxay isku aamini layihiin mid walba maaragtay wuxuu ka arki waaday oo og yahay way og yihiin maslaxadda dowladda uu jaajuuska u yahay ayuu meesha ka arki waaday marka ma is aaminahayaan inaysa is aaminin na gaaladaaba ka shaqaysay markii hore oo mid walba maaragtay aharka ka taabtay waxaa la yidhi ninbaa afar naagood qabay masayrkuu kala ilaalinhayay wuxuu yidhi halkaan safta sii jees mid dhabarka ka taabto ayaan ugu jecla afartiiba dhabarkuu ka taabto marka waxaan intuu iskugu yeeru mid walba wuxuu yidhi waddanka mustaqbalka dhow iyo ka fogba adaa madax ka ah adigaan hadeelaya kuu jeclahay adigaan barahaaga kuu filinayna marka wuxuu waa sidaas is-aamini mahayaan marka taasay maaragta ilaa isku isku ujeedda ma aha dadku hadduu daacad yahay oo isku ujeedda yahay bay is-aaminaan marka ma is-aamini karaan logumana talagelin in maaragtay is-aaminaan gaaladaa kale xerxeraysay midba dhegtay wax ugu sheegay waaya saasaan u arkaa doctor xanafi ayaan markaan jalleecayaa digtore xasan waxa uu kasbaday mucaarad badan yay yihiin jihooyinka rasmiga ah ee kala wata mucaaradkaas bismillahi raxmaan raxiim runtii xasan anigu aad u horeysaan ka hadlaan sheegay in maaragtay siyaasadna uusan aqoonin cilmi siyaasadeedna uusan baranin waxaana uusan garanayna ee uu bartay ee tuugsi bas inuu bartay tuugsi inuu bartay horaan u sheegay marka waxaan uu kasbadaana wax kaleta maahane masaalixdii ayaa isdiidan market marka mar hadday masaalixda isdiidan tahay mar masaalixdooda hadday isdiidan tahay wax uu maaragtay xasan meesha siyaasadana waa la bartaaho waa cilmi la bartaaho waa cilmi la bartaaho ma aha wax maaragtay ama lagu helo ee dhalasho lagu helo ma aha marka xasan mushkiladda haysaa waxay tahay dadka wuxuu iskaga dhigaya nin maaragtay qaran ah oo halyeey ah oo saan ah inuu ummadda u muujiyo rabay laakiin wuxuu u qarsoonaaya ilaahay banaanka soo dhigay oo soo bixiye oo banaanka soo dhigay oo kashfiyey oo dhaha maaragtay xasan inuu yahay mara dadka ka uu liitinaya meesha ka soo baxday kuwii maanta dad ugu dhawaaya maanta ka kala cararaya oo kuwii shalay oo saaxiibada ka dhigaya maanta ah wada nacaladay oo mucaaraday oo deligii shalay isku jeclaayeen oo shalay iska dhigaya inay mucaarad ka yihiin wax ka dhisayaan maanta kala carara isnacalana kala jeedaan oo marka ma laha karti iyo raganimo iyo aqoon waa axmaq weeye axmaq iska socdo waaye soomaalidana maanta waxa maanta adduunyada dhan wadaba caalamka dhan wax hogaaminaya ilaa maaraxmar waa axmaqyadaas waaye waxaan liita ee kartida aan lahayna ilahay ummadda ku imtixmaan aakhurzamaana lagu jiraaba aakhurzamanka waxaa kamid ah in ummadda dhan meel kasta ay qabsadaan wax axmaqa oo doqon oo karti lahayn oo aqoon lahayn waxba lahayn oo nacamlo ah inay meel walba qasaana kamid ah maaragtay waxyaabaha adduunka maanta lagu holaaya ay kamid tahay wixiina way soco waayeen wixii waxay u baahan tahay maaragtay in dowlado la kala hagaal rabaa maruu u nacamleeyo oo dhaanto la cayaaro etoobiya taga iyo mar uu cararay ee eritre iyo mar uu etoobiya nacalada ee eritre hadda u laabtay iyo meel uu u socday meel uu ku socdo dadkii dhambe waa ku qusin hadda waa laga yaabaya maaragtay maalin asoo gacanta u raa inuu baxo maaragtay shirarka xaalimiga ka qortago oo ingiriiska sanka laga qabsado uu gaaray xasan ingladda sanka laga qabsado uu gaaray meel uu istaago maanta waysaya marka waxaan ummadda soomaaliyeed ilaahay fadligiis waa ogaadeen waxa ay yihiin waxay kasii ogaadeen maanta ilaa lagu yidhahda xasan ura aniga ma dhihin dadaa dhee xasan ura meesha laga yidhi maarata meesha laga sheegay maaragtay intaas maxay tahay waa gaali gaal raali garee bis waay gaal waxa kusii bis waay gaal waxa kadhiga bis waay weligaan intaa gaala aa ka raadinaysid sharaf iyo ciisi weligaa sharaf gaari maysid waa waa laisku waa marka xasan waxa weeye wixii uusan garanayn uu dhex galay dadyaa kusoo gutaacday waa nin maanta musqul intay isku taataaso musqusheeda dhex fadhiiso maarata maanta waxaa la hadlaa male dani ma salaamaayo axmedow ma salaamaayo wardinkii maxuu ahaa soomaali galbeed maxaa waqooyiga koonfur galbeed ma salaamayo si hiiraan waahir way kala tageenba dhowr gobol sii kala noqdeen ma salaamayaan somaliland iska badaa warkeedaba xaggee jooga gulaacada axmed maanta dhex fadhiya marka marka ummadda soomaaliyeed waxaas dadka waxgaradka ay waxaa fiirsadaan nasiib dare ummadda ku tahay maanta yay yihiin marka dowladaha iyo jihooyinka kala wata mucaaradka xasan sheekh wallahi fiiri dowladaha nin walba waxale waxa la yiri waxaa jira waxa la yihahda national interest qolaba waxbay leedahay anaa gaari leedahay nin walbaba dowlad kasta inta badan hadda soomaaliya inta qasaysa waa shan dowladood waaye shan shan dowladood oo rasmi ah ayaa ugu daran maaragtay shanta dowladood ugu daran waxay tahay dowladdan kaasirada adduunka isku haysatay in sida maamushay maraykanka ah meel walba rabtay in ay boolis ka noqoto waa midda ugu daran meesha qasayso dowladda labaad ee ku socotay ee tahay dowladdan ilaahay lacagta ka badiyay ee raliga ka dhigay ee ilaahay subxana watacaala batonka radinaysa ee imaaraadka ee yuhuudda kabaha u qaadaysay yuhuudda rarka u gelaysay yuhuudda hogeynaysana dan weyn bay ka leedahay waxaa kamid ah xasan dadka maskaxdiisa haysay kamid tahay dowladdan etoobiyaanka ee nagu dhigay oo la socotaan ayada maxay rabtaa waddankan inuusan degin meelna nabad aysan la noqonin maanta haddii kan somaliland la dilo iyo ka haddii jubbaland la dilo iyo ka haddii xamar la dilo iyo ka haddii kismaayil dilo waa isku mid waa etoobiyaanka ma kala jecla laakiin ma fahansana axmaqyada waxaa ma fahansana etoobiyaanka maanta haddii ninka waqooyi la dilo iyo haddii la dilo kan ku nool jooro ku la dilo etoobiya waa isku mid waaye waa hal seen u tahay maaha laakiin axmaqyada ma fahansana marka dadka meeshan qasa waa ingiriiska waa qatarka waa turkiya waa nimanka ugu daran maanta soomaaliya qasawa nin walbana dan gaar uu ka leeyahay nin oo maanta soomaali unaxa ama shacab soomaali unaxa nin wuxuu ku fikirayaa war see khayraadkan wadanka soomaaliyeed eegaada see ku baxsan lahayd mid wuxuu ku fikirayaa war soomaaliya see u tirtiri lahaydba etoobiya khayraad soomaali kama fikirto waxaa rabaa dadka inay wax fahmaan etoobiya inay khayraad soomaaliya qaato marna kama fikirto etoobiya waxaa ka fikirtaa soomaaliya baadiso wax kale kama fikirto etoobiya cadow aan soomaali ahayn malaha haba yaraatee waana isku mid waay laa waxadakan jooga iyo kan buulburka jooga etoobiya seen bay u tahay kan maanta u daba dhufleynaya kabaha u qaadaya baydhabo jooga iyo midka jooga meesha kismaayil etoobiya isku mid waay etoobiya hadafkeeda asaasiga lesson issue ah ee siyaaradda qar siyaasadda qaranka ay ku dhisan tahay waa in soomaaliya in la baabiyo wey soomaaliya inay baabado oo tirtirato oo la dilo wey soomaaliya oo meesha laga qaato wey wax kaleta maaha marka dadkaas ha isku hayso dadkii soomaaliya ee waxdheelka ahaane waa mid ingiriis u carara iyo mid carab ku xiran iyo mid qorigiisa qaatay duurka ugu jiro iyo intaas waa maanta midda soo kasoo artay laakiin waxaan kale waa wax aada u liita maarag nabadoon fartaag xasan ma maquunin karaa ee mucaaradkan ku sii badanaya oo suuragal ma tahay inuu ka adkaado horta suuragal ma ahan inuu ka adkaado waa laga adkaanhayaa gaaladuna ma ninka dabadhilifsada ay muddo ku shaqaysato way iska cayrisaa adoo xilligii gaaladu cayrin lahayd buu ku dhow yahay mar dhow baa la cayrinhayaa mucaaradnimadan waxaan gaaladaaba abuurayso gadaal ka wada riixaysa xasan haddaan maaragtay siyaasadiisa khilaaf saaco ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegahaya ummadda soomaaliyeed horta waa ummad muslina nin kiristan oo kaafir oo alla beeshana ummad muslima masiirkeeda kama shaqeeyo una dhici maayo una naxariisan maayo xasan weligiisu waa hore gaal ahaa cabdiqaadir yahyo ku-xigeenkiisiba ahaa jaajuus aha oo gaal ka ahaa ilaahay wuu beeshay meeshuu ilaahay caabudi lahaa waktigii kenyaatiga waa ninkii u sajuudahayey marka ninkii ilaahay ka furtay oo waktigii kenya u sajuuday inuu ummad soomaaliyeedoo muslin ah ay madaxweyne u aqoonsatay uu madaxweyne u noqdo horta imtixaan weeyo iyo nasiib darro haddii layku ron yahay soomaaliya ku dhacday ummaddu saa ha ogaata xasan inuusan soomaali ahayn inuusan muslin ahayn kaafir bilaahda inuu yahay ummaddu ha ka tashata masiirkeeda mucaaradka haddaan sii raaco horta mucaarad aan gadaal laga taagnayn oo gaala gadaal ka riixayn mucaarad ma noqoto waxaas gaalada maaragtay mucaaradkaas qaar imaaraadkaa wata qaar maraykan baa wata qaar etoobiya wadata dowladahaasaa maaragtay gadaal ka riixaya marka mucaaradyo toban dowladood wadato xasan kama adkaan karo asagaas asagaa qadka ka baxaya sidaas ayaa laykuna yahay aniga iiman muuqataa xasanna hadda waktigii gaaladu cayrin lahayd baaba la gaaray oo mucaaradkaana iyagaa ku kiciyey maaragtay gaalada cabdullaahi yuusuf baa u shaqayn jiray way cayrisay xataa waxaa loo diiday inuu garoowe iska joogo siyaasad ka baxo waa kii yeman ku baktiyo yeman loo masaafiriyey shariif sidoo kale xasanna kuwaas kama duwanaa gaaladaani waxay rabtaa waddankan dadka jooga inay baabi'iso qaar inay iyaga isku disho qaar tahriibaan qaar teendooyo xoroga gaduudan ay kenya uga dhisaan waddanku cidla ku soo haro dadkii hadda maaragtay waddanka difaaci lahaana qaarna difaacii buu u taagan yahay qorigii juusitaado waa kuwa gaalada meel walba ku qarxanaya qaarna naftooday la carareen marka ilaahay idankiis xaasanna meesha wuu ka baxayaa gaaladana waa laga adkaanayaa iyo kuwa kaloo gaalada ahoo midabka nooga eg oo gaalada af soomaaliga taqaan ah marka sidaasaan haddee laykuu ron yahay u arka waa tahay dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan isla maraynaa doctor xanafi ayaan ku soo laabanayaa doctore madaxweynaha dowladda federaalk waxa uu tegey ee garoonka belidoogle oo saldhig u ah ciidamada maraykanka isagoona askarta bangaraafta la hadlay una sheegay inuusan hub wax tarin ee ay caqiido wax tarto taasoo muujinaysa in maraykanku uu sidii hore u taageeraynin dowladda federaalka maadaama la wada ogyahay in ciidanka bangaraafta aysan socan karin diyaaradaha maraykanka la-aantood ayna ku soo urureen isku dayo ah inay arbushaad ka geystaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka su-aashu waxa ay tahay ma jirtaa awood uu xasan sheikh wax ku qabsan karo maadaama ay ciidankiisu burbureen kuwii ugu dambeeyeyna uu sidaasi ula hadlayo maya maya maya absolut ma jiro laa xasan walaa qola kale oo wax qabsan karta ama ummaddaa wax usoo wada ma jirto ummaddan waa og tahay shacabkan waa ka dharaysan yahay gaalada soo dhisantana waa ogyahay maraykanka soo diray ee waxaasi ku beerana waa ogyahay inuusan xasan akha sunaasi waxba qaba karin wayna la socdaano waa ninka waa kuwii dhahay maaragtay tuug waay wuxuu xabaahi dheen maaragtay saadkii loogu talagala bangaraadka lagu kaalmeynayo mushaariyada iyo shayaalkeena uu ka xabaahi kusoo qoray joornaaladii akhrisanaya baalida ayaaba iyo waxyaabaha sharaf darada madaxweyna lagu caadeyna maaragtay wuxuu xaday maaragtay mushaaradii boorskii loogu talagalay bangaraafkii wuxuu xadaa layidhi shidaalkii loogu talagalay maaragtay bangaraafka marka waxaan wax ay qaban karaan iyo waxay ficili karaan ma lahane insha allahu tacaala ummadda waxaan u bishaaraynayaa oo maanta anaan hadla oo jimcaha oo ilahay idankiis ilahay inaan ka barya subxana watacaala ummaddaa nafsi badan baa usoo socdo farxad badan baa usoo socdo gaalo iyo gaalo raacay insha allahu tacala dulli baa u dambeyn doono nasri waa dhow yahay إن شاء الله تعالى كل الحاق دور إلهنا حاق دور سبحانه وتعالى أنا أود ملهي لكن إنفعال في أنبا يمود أنا إن شاء الله تعالى معانا قال لي أيها السكة تقصونا حسن أيها ما أنت معارض كوكعي أيها ما أنت استسلامي أيها ما أنت اسمع على أنت أصلا حقوص هذا نفسي إلهي سبحانه وتعالى ما تقول يقول لي سنة ومدى الصومالي وحن أشيلها ونرشينا عن قرية الدين فرحد يا برواقه يا جنة وحن كجرتها هنا إلهي دين جيسة تاجرتها سبحانه وتعالى عندي سلامة كل هذا الإنسان حسن سيد محمود وركيس والله إنه صحيح سوى كرنين نوبا نوحو قادة نوبا نوحو كالدحية وأمان إسمال الله إياك هذا من هذا lafta kale hubka ha laga dhigo ilaahay guudhaar meesha simaraysa ka warwa hubka ha laga dhigo midow hele ma itami maxaa loola hadlaya ruuxaasi ummadii maraysaa waxaas wax la fiirsan kara ma aha marka insha allahu tacaala dad naftooda ilaahay ka iibsaday oo wax kale aan doonaynin oo adduunye aan doonaynin oo mansab aan doonaynin oo raba oo keliya in ilaahay diintiisu markaatay ummaddaa ku raaxaysatin ama ku hesho dadkaasaa insha allahu tacaala mar dhow ilaahay saa u dhigi doona xagka bari doona insha allahu tacaala amal badan abdi marka ummadaa la quusan insha allahu tacaala doctor adiga ayaa ku wata ee xasan sheikh waxa uu inta badan ee khudbadihiisii ku sheegi jiray inay yihiin dad isku filan oo awood badan oo ka guulaysan kara xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa keenay marka inuu hadda yidhaahdo hub wax ma taro ee caqiide ayaa loo baahan yahay waxaa keenay waa loo soo shugo xali xasan hubna waa ku siinay wax kalena waa ku siinay waxaa mataraysiinay dadkan caqiidada wata ee madda wata meeshu banaa liid waa loo soo sheegay maraykan usoo sheegay waxaa leeyay xasanow hubkas haddii uu siiyo wax haddii uu siiyo haddii si kasta lagu buufiyo waxba ku tari weysay farmaajaasaa dhihi jira shala markuu meesha kaylina maaragtay ciidamadeena waxay laayihin maaragtay iimaan iyo caqiidamada dhihi jiray iimaan ma laha iimaankan ilaahay aa bixiya maraykana ma bixiyo etoobiyana ma bixiso imaaraadkana ma bixiyo iimaanka wax ilaahay bixiyo subxaana watacaala marka gaaladiya og inaysan waxba qabanaynin inay tuugo yihiin inay khaa'inin yihiin marka waxaa la rabaa hadda in la dabagalo ilaa meeqay xadeen meeqay geyseen marka waxaa iidasay nasiib daran oo aad u wanaxaa kuwa ummadaas ummadda maanta dowlad u malaynayo ee cashuur in lagu soo roga ka qaadanayo ee ummadaas buunbuuninayo ee u hayso warkaa midaaxasha wariilaha idin ku dheeray xasan boqol beenuu sheegay oo idiin muuqato aaw maanta muxuu hayaa maanta baadaydhabo ma tegi kara xasan waataa lagu waardiinaya hargeysa ma tegi kara xasan garawa ma tegi kara xasan kismaayo ma tegi kara xasan wariilaha idinku gaaray wax ummadda ay ka sugayso xasan maxay tahay intaa in isweydaada mugta beenta laisku sheega maxay tahay intaa dadkii gara waaye maxaa laga suga warasi dara maanta haysay kamid tahay marka xasan waa iska fashilan yahay gaaladii keentay meesha ee washington d c ee shalay soo dhaweysaa maanta edward xasan waa xamid tarisiya hubkasta dowgiisana waa xadaysaa qamariuusheena ah xaday deynaqadii mushaaridii waxaa xaday baangaraafkaa xaday shidaalkii baangaraafkaa xaday xasan waa xaba qaba inuu maanta yidhaahdo ciidanka waxmatalaha inuu yidhaa maanta taasa ka keenayso kuwaasaa kuwaasaa soo nacay waana nacsan yahay insha allahu tacaala nabadoon fartaag ayaan markaan siinayaa nabadoone wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi waxa uu sheegay in etoobiya ay qabsatay gobolka gado ma hadda ayay etoobiya qabsatay gobolkaas maxayse tahay waxa hadalkaasi ka keenaya fiqi horta waxaani wasiir ma ahan dad aan wasiirra ahayn oo madaxweyneyaanayna mas-uuliyiin ahayn yaan mas-uul haddee laykuu ron yahay lagu sheegay horta hadda ma aysan qabsane dowladdii dhexe maxamed sheekh bare markay burburtay ayay haddee laykuu ron yahay qabsatay waana laba wajiliyaal miidhanoo etoobiya ma aragtay waana la socdaan oo etoobiya ay taageersan yihiin dhanka kalena hadalladan shacabkay ku hurdisiinhayaan marka kaasi wasiirna ma ahan muflidna ma ahan waa ninkii yidhi haddii laykurayay dowladda waxaan ku dariinahayaa maxkamada shareecada islaamka wax ku xukuma ayaa ugunji iyo beerta cali mahdi iyo arbacow ka shaqeeya ma arki karo wax maaragtay maxkamad shareecada islaamka ku xukumaysa horta muslimiina halkaasu haddee laynku ron yahay ka joogaa ee turdi markuu tegey etoobiya bad waa u ogolaa waa kii yidhi haddee laynku ron yahay qobyo iyohaan siinaynaa saynaha noo daaya horta kulligood wax etoobiya diidan lama arko ee xasan gurguurtana ugu sarreeya ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaya laba arrimood ha ku waaya aragnimo qaateen ha ku waanisa qaateen etoobiya waa loo yahay dalka intii sii badnayd inay naga haysato xasan gurguurta jigjiga inta tegey ayuu wuxuu yidhi dalkaani waa dal etoobiya dadkuna gumaysi kuma jiro horta ninka madaxda idiin ah ood madaxda u aqoonsan tihiin soomaaliya haddee layku ron yahay waa ninkaas inta goorigoorta iska dhacsha midda kale soomaaliyay killiska shanaad say u xasuuqdo waxay kula dhaqanto say naag gabdhaha u kubsanaysa xabsiga dadka ay dildilayso maaragtay
kalaa rabtaan in laydiin galo waa arrin cajiibaha nasiib barra dad xornimo doonahaya ayaan arki jirnay ee dad gumaysi doonahaya oo leh hanala gumaysto idinka ka hor hadee laykuu roon yahay lama arag soomaalidana haddee laykuu roon yahay sidaasaan had leedahay ha ku waayo aragnimo qaateen sida kilirka soomaali galbeed loola dhaqmaayo etoobiya ula dhaqmayso sidaasaa laydinla rabaa nimankaani danaystayaal weeye ninkan haddee laykuu roon yahay horta qof markii taga loo dhiibahayo wasiir ama madaxweyne laga dhigahay shuruudo badan buu leeyahay marka u horraysa waa inuu aqoon leeyahay oo nin wax yaqaano cilmilah wax bartay ama diini ama maadi waa inuu waa inuu cadaalad yahay oo maaragtay waa inuu wadan yahay waa inuu maaragtay maskax go-aan leeyahay maskaxdiisa uu u madax bannaan yahay waxaan maskax gaalay ku shaqeeyaan mid go-aan le iyo mid maaragtay wax goyn kara iyo mid wax saxiixi kara midna hadda ilayku ron yahay laguma arkee ummaddu ha iska dhidhisaan hadda ilayku ron yahay leedahay waa ajarantay ummaddu way hurdaana hurdada soomaaliya ka toosaan leedahay waa tahay nabadoon inta aanan ka bixin ee qodobkan fiqi waxa uu horey u sheegi jiray in dowladda etoobiya ay saaxiibo yihiin isagoo ku tilmaamay libaaxa madow ayna u kaashanayaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa hadda keenay in etoobiya uu arko ee dowlad gumaysi ku dhisan oo dalka qabsanaysa darbiguu soo taabtay hadda laftigeedana etoobiya kama foga hadalladiisa xoogaa dadka ku saxeeya cadow uma aha cadow hadduu laguuro yahay uma aha hadduu cadow u yahay dhexdhexaadin muxuu turkiga badda soomaaliya uga gelahayaa uu yidhaaha taas ka hadli mayno maaragtay badda soomaaliya ee dalkeennana etoobiya kala gorgortami mayno marka waxaan haddana gaaladiiba waxay leedahay marra etoobiya cadow uga dhigaysa marra saaxiib uga dhigaysa waxaan isma xukumaan isriyaarna ma leh wixii haddee laykuuron yahay gaalada tiraahda maaragtay hadba ayay iska yeerahayaan baagii shariif wuxuu yidhi etoobiya sharci daray ku soo gashay waddankee kenya sharci daray waddankeenna ku soo maalma ka bacdi wuxuu yidhi waa saxo maaragtay sharci bay ku soo gashay gaaladaana hadda waxaa ka dhaadhicinaysa wax u yeerinayse waxaan gaalada odhanaysa kanaa cadow idiin ah kanaa saaxiib idiin ah ii shalay cadowga ay ugu sheegtay maantay saaxiib kala dhigaysa waxba ma diidi karaan waxna ma yeeli karaan wax istiqyaalna ma leh marka abad male maaragtay ninkaan waa adhaan baa garoonkiisaan aqaan tacliin male wax aqoona ma leh wadani ma ahan oo wadaniyadu kuma jirto oo muslin ma ahan oo shareecada islaamka ula diriraya marka gaaladaa meesha iska keensatay waa waxaan gaalada iska wadadato oo rabto balse inay ku qabsato uu ka mid yahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa doctor xanafi ayaan markaan ku laabanayaa doctora xasan sheikh waxa uu tegey oo uu aaday dalka eritrea isagoo halkaasi kula kulmay afawarki iyo madaxweynaha masar sisi haddaba maxay tahay ujeeddada uu halkaasi u tegey xiisadda haatan taaganna saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa booqashadaas wallahi waxay iila muuqataa nin gooraan gebiskama waabaa layidhi maaragtay xasan waa iska dabadhaclaynayaa wax hadda qorshaha iyo balaan iyo mid uma taagno malaha wuxuu isleeyahay maaragtay etoobiya nimanka la yidhaahdo maaragtay haddii eritrea u tagtaa maaragtay ama wax kuu qabtaan isleeyahay oo eritrea etoobiya maadaama isku xun yihiin ama etoobiya ee nafaka waxaasaa isku sheegaa mooyaane nin siyaasadda fahamsan ma ahan oo wax fahamsan ma aha teeda kaleeto waxaan rabaa dadka inay fahmaan maxaa maaragtay masar iyo eritrea iyo maanta usoo digdiglaynayaan oo soomaaliyan taageeraan soomaaliya waxay leeyihin maxaa rabaa joojan isala meesha laga arkay waxaa layidhi maadaama layidhi etoobiyaankiisaan waaye hadda waa maqlay wanda isku dhaha maaragtay maya etoobiya ma laga saari karo waddanka markastay joogtana way joogaysaa marka meesha waxbaa ka socda waxa weeye eritrea iyo masar waxay rabaan lacagtan dadkan qaramada midoobe lagu sheegay ee gaalaanta laga soo qaada ee soomaaliya loo soo qaadaha ee iska dhuuqayaan burundeskan iyo wandheeskan intaasna iska dhuuqayaan inay wax ka dhuuqaan rabaan mooyaane isxaan kaleeto iyo siyaasad kale inay wax qabtaa ma rabaan etoobiya ma eritrea maanta waxay ka necab tahay malaha etoobiana maanta bad hesho maxaa hadda maanta etoobiya bad hesho waxa ka baabiinaysa waa eritrea waayo soddon sano u dagaalamaysa eritrea inay badda ka xirto etoobiya oo jabhad ku heenaysa marka waxaas oo xala qof yaqaana la rabaa backgroundkaasna qof garan karaa la rabaa qof garan karaa la rabaa eritrea maanta wax kaga daran ma laha etoobiya inay tallaabo bad ay hesho ka darma hadday hesho waxa baabaa waa eritrea usoo horeeyo waxa baabaa waa etoobiya waxa baabaa waa waa naxaskan caloosha weynahe jabuutiaan kala baabi'ina maaragtay oo maanta ku baryootama etoobiya anagaa dekasiireyna dekedeena tajooraka war ilaahay ku dheer dullinweyntale xaggale arkaysaa axmaqaan kaleetay jabuuti haysto doqonnimo ka hor etoobiya anagaa siirayso taageen war adiga ku qabsanaysaa beri ku baabi'inaysaa ku gumaysanaysaa ku baabi'inaysaa marka waxaan ka wadaa waxaan waa awhaami waxaa la iska dhigaa mooyaane nin fahansanba malaha maxaa la socdaa masal haddii wax ka dhigi karto kanaalka idhjea maanta bilowge xatana sida waxaa ka dhegeysanaya darra darra waxaa ka dhegeysanaya etoobiya biyaha iyo xoogna u soo furtaa markaasaa fataar loo timaada oo meeqa sana aan ku dhehayna war etoobiya cadowgaada soo adigii dabadhislaynaya soo maha oo walaala etoobiya ku aamin shushuminaya soo maha goorma cadowgaada noqdeen marka waxaan wax baangaraafle ma aha wax siyaasad yaqaana ma aha wax tuugsi kusoo barbaaray iyo gaala daba socda waayo marka waxaan ka wadaa ereteriya dan ay leedahay danta ay leedahay waxaa waye etoobiya inaysan meebada cagtaana rabtaa masar dan ay leedahay danta ay sarta waxa weeye ciidamadeeda baahida u dhintay ee shilin aan haysan ee kumi aan haysan in halkan bii looga soo sameeya rabtaa meelahan la keeno etoobiya baday leedahay waxay leedahay dan weynoo soomaaliya inay qaadatay rabtaa soomaaliya lahaysay rabtaa wax kaga dara cadow maanta soomaaliya kaga dan etoobiya ma jiro cadow maanta soomaaliya adduunka kaga dana soomaaliya etoobiya maanta ma jiraan dadna waxaan fahansayn kulahay kadib maxaa laga rabaa kadib maxaa wallaahi si ay idin geli doonto si ah bini-aad si ay yuhuudda ugu gelin falastiin ugu geli doonto kuwa maanta u nacamleyna etoobiyaanka ee wax mooda maaragtay sida cumar xaashi u dhigay cumar xaaji masalase u gashay ayay ka dara idiin geli doontaa inay idin dulaysato oo idin baabi'isto oo dadka idin ku baabi'iso britana idinkoo dulaysa idin ka saartay rabtaa marka ha la fahmo maaragtay nin walba interest uu leeyahay nin walba dan buu leeyahay nin walba dan bay leedahay laakiin yaa garanaya danta ummadii war anagaa garanayna dantii ummadii soomaaliyeed anagaa garanayna danta aakhiriya adduunyo anagaa garanayna dadka ummadda maslaxadeeda anagaa garanayna dadkan cadowgeeda anagaa naqaan aqoonteeda leh dadkan waxa cadow ah waxa nacab ku ah war ummaddan ha baraarugto ha qaadato inay diinta ilaahay qaadato wallaahi aladii laa ilaaha khayru inaysan weligeed soomaaliya aysan ka baxaynin dhib iyo hor iyo dagaal aysan ka baxaynin ilaa ilaahay shareecada lagu dhaqo ilaa maanta sidaan ku noolahan inta geed iska seexano halkaa iska leersano wallahi inaan la gaarin ilaa ilaahay kitaabkiisa qaad subxaana watacaala ha isku daalinina laa soomaalilaanin ha isku daalinin laa maaragtay koonfur galbeed ha isku daalinin laa gabay ha isku daalinin laa jubbaland ha isku daal waa owhaama ku jirta wallahi owhaamta maxamila wallahi oo billahi oo tallahi inaadan geed nabad ku ku horin oo aadan nabad helaynin oo aadan heshiis helaynin oo xabad iyo dagaal iyo qarax iyo baabadi ku soconayo inta ilahay kitaabkiisa diidaya hadday goorgoor tahay anigu waxaan ilaha kitaabka ilahay la qaato waata wallaahi waxaa loo qaadanaa xoogaan lagu qaada doona xataa bari walaa lagu qaada doona waxaa heli doontaan nabadgelyo maanta baabuurka meestoona iskabaad heli doontaan laakiin iyo caqliga iskale kan waxaan isdhaafiya waxaan caloosha weyn tuugada ee mujrimiinta ah ee kan muxuu ahaa lafta gana ha noqdo ama axmedow ha noqdo ama xasan ha noqdo war waxaan maanta soomaali isdhaafiya haddaa nabad rabtaan haddaa rabinaa soomaha ku jira in maanta leedin gumaysto in lacagtiin la qaato in leedan baado in leedan dulleeyo in gaaladiin keeno maanta waxay durugaasa ku jirtaa insha allahu tacaala gebagabadii ayaan isla soo gaarnay ee nabadoon fartaag ayaan ku soo gebagabaynayaa oo aan siinayaa su-aashan nabadoone mar haddii uu xaalku sidaa yahay muxuu ku dambeyn karaa ee masiirka dowladda federaalka bismillah horta soomaalidu mid ha ogaato masaarigu hadday soomaaliya caawinayso wax tarayso xilliyadii hore etoobiya xasuuqaysa usoo helin lahay danaheeday hadda ka arag waa dadkuna waa wada dhegaysta ha fahmo waxay tidhi masar waxay tidhi dowladda federaalka waxaan ka caawinaynaa la dagaalanka argagixisada arrimaha etoobiya faragashan mayno iyo soomaaliya ka dhaxaysa mar horta taas shacabku ha ogaado masiirka ee riddadu meel xun buu ku dambaynhayaa ilaahay idankiis oo aan fogayn ayuu ku dambaynhayaa ha ciribta dambe wanaagga dadka muslimiinta haddee laysugu roon yahay yeelanhaya walcaaqibatu lilmuttaqiin walaalimiin waa maaragtay bil sii dhacaysa weeye riddadu fasalkii ugu dambeeyay joogtaa isma rabaan isku isku barogaraam iyo isku ujeedo ma ahan awalba gaaladu xataa kama rabto dowlad cilmaaniya oo kiristaan ah oo nidaam leh inay soomaaliya ka dhalato saasay rabtaa dadka inay iskugu baabiiso iskaga daba wareej wallaahi bilaahi inaysan gaaladu rabin dowlad kiristana oo maamul iyo nidaam iyo kala dambayn iyo nabadgelyo sugta soomaaliya inay ka dhalato horta balkaa ha la ogaa masiirka ummadda soomaaliyeedna waatisibu bixabdillaahi tabeeca walad kitaabkaas oo la wada qaato oo ilaahay awaamiirtiisii la qaato ayaa xalka soomaaliyeed ku jira inta maaragtay gaalo la kala taageerayo oo ka kaafireen caamilo ahoo mujrimiina oo qabiil loola kala safan yahay wallahi inaan xal lagu gaarahayn waa tahay kitaabkan allah noo soo dejiyey maslaxadeennaa ku jirta halkeenna alla egon noo sooray war asaga ha lagu midoobo gaaladu buuxuno bayba la yidhaaho oy gacantooda ku qorqoreen bay ku midaysan yihiin iyo dastuur xaaraana war maxaan ku diidaynaa inaan ku midowna noo diiday kitaabka alla noo soo deji taasi haddee layku ron yahay waxaan rabaa marka suugaanya Mm.
oo awalla aan horey u dirsay Mm.
baan inaan ku soo ceshay in idaacaddu haysa in kale horta cadowga nagu soo duulay waxaa noogu daran imaaraadkaa noogu daran oo cadowgii islaamka ah suudaan yemen liibiya soomaaliya nan walba islaamkii bay kula diribaysaa marka gabay habaarahaan rabaa inaan haddee laygu ron yahay diso Mm.
waxaan idhi adigaan cabsoon oo alla cidinku maagayn canaasiiriya adigaan ka baqan coliya duulaan ciidamada shisheeyaha adayna diirku badahayn adigaa cariga adigaa carshiga maamula oo codkuwa sheegan adigaa cirkaas taagay oo ciidda noo fidiyey caasiya midku caabudana caysku wada siiya caynba cayn waxaa uuntay oo dunida ceegaaga cimri qaadashada noogu filan waa cawiya maalin cabashaan allow kaaga ahay cadowga keenna cabashaan allow kaaga ahay cadowga keenna iroorahaas gadoobaan ahay oo ku caabuda calacalahan kuu horsaday caadil baa tahay cimaaraad ilaahow ka qaba caalamka islaam diintay uburiyaan ayay caadadood tahay bacaamileen gaamuray oo ku caasiyey yahuud bay cawinayaane allow coodka wada dhaaf ceeshana ceeshaa batroolkana ka guri wadar u cayrte cirka roobka laga keenay iyo deeqda ku ciriiri caanuq iyo ilaahow ku tuu cudur aan daawoobin cayska iyo casiirkana ka go cadow islaam weeye ilaahow cisiya sarafa siin caasiyada liita waa ciidan gaaree allow dubi cimaaraadka cadaabtii adduunka ugu keen cimaladeedii reer caadsidoodii allow maalme ku cajiin ciryaamo qiiqdana indhaha kaga camaysii ciiddii laysay reer luud allow mari cimaaraadka cidlo ila- cidlo iyo ilaahow ka yee casla gurateeyey allahadow intaasaan codsaday caadil baa tahay soomaaliyey halkiinu dastuurka kuma jira halkiinu kitaabka ilaahay idiin soo dejiyey ayuu ku jiraa jeeraad isku wada raacdaan oo qaadataan awaamiirta allana wallahi inayna dib ka baxahay toddoba wareegaas iyo tihdaasaad ku jiray kitaabka alla ku midooba waa tahay aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasina waxa ay ahaayeen nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka banaadir iyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo maanta marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafagurnay xasaradaha siyaasadeed ee heysta dowladda federaalka iyo shirkii fashilmay ee ka dhacay magaalada muqdisho tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بالشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها